jinkara casiraan ma jiraan aniga waan beeninaya dhegeyso waxba ma jiro iscasiraadeeda waa been abuur raadii aan wacay imeediaan u tegay oo aan iska casirayna ma jirto sabab aan isku casiraana ima muuqataba sababtoo ah xilkan waa xil la igmaday isagana waan hayaa de markii uu ilaahay yiraahdo inbay xilkaas u dhamaanayaa saacadiisu magarata wax ka jira male iscasiraadaas been abuur waaye dad ay soo awacay ugu yidhi waasasisaa layihi bal ka waran aniga weli ma aan go-aansan waxaas diyaarna umaahay hadda inaan iscasilaa magarata runtii aniga waxaan ahay xildhibaan ka tirsan doorkuweedka hirshabelle isla markaana asulfeynka ganacsiga iyo warshadaha doorkuweedka hirshabelle ma jirto wax iscasiraad ah oo aan ku dhawaaqay arrintaas waa laga been abuuray waxana furma jiraan mana iscasirin maanta mar aan fadhinay galfadhiga baarlamaanka shanaad fadhigiisii koowaad oo maanta ahaa mar aan fadhinay oo dood laga hadlayay xuquuqda baarlamanka ayaa hadaladeeda waxaa kamid ahaa haddii xuquuqda baarlamanka ay sidan ay kusii socoto oo la heli waayo oo afartii bilood bil saddex bilood bil laba bilood bilba la dhiibaayo inaan xitaa aan ka tegi karno xubinnimada golaha wasiirada oo ay ka weyn tahay xuquuqda baarlamanka iyo xildhibaanada kale oo walaalaheena ah inaan garabkooda istaagno marka ma jirto wax iscasiraad ah oo aniga aan iscasiray ama aan meediya u biyey ama dad qoraallo kusoo qoraya baraad bulshada oo dhahaya ganacsiga shadaha iscasiray waxaas waa waxba kama jiraan waana ceeb qof bilaadna in ay sheego beentan sideedaba waa xaraan mana jirto iscasiraad aniga aan aan u madaxweynaha waxaana weli ahay xilkigiina waa hayaa madaxweyne ganacsiga warshadaha aniga ah xildhibaan ka tirsan dowlad shabeellena waa